bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu duur wanaagsan kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda dalsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalka shiinaha ayaa halkaasi waxa uu kulamo tacdiyo ku yeeshay madaxda halkaasi kasoo qayb gashay
duqeymo lala beegsaday fariisimo oo al-shabaab ay ku lahaayeen shabeellaha dhexe iyo galguduudta
inka badan toban ruux ayaa ku geeriyooday dagaal ka dhacay gobolka galgaduud
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo daahfuray qorshaha qaran ee wadiiqooyinka xalka waara ee halka milyan oo dad barakacyaal ah dib degaankoodii loogu celinayo
wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn
shirkii shiinaha ee waddamada afrika ah oo goordhow ka furmaya caasimadda dalka shiinaha ee bejiin
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselares shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselares
intaad maqasheen waa qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo oo dhammaystiran
mahadsan sheene aan ku bilaabe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu gaaday shalay caasimadda dalka shiinaha ee benjin halkaasi uga qaybgalayo shirka afrika iyo sidoo kale shiinaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmay dhigiisa asiyaas afwerki ee madaxweynaha dalka eritrea eritrea iyo soomaaliya ayaa toddobadii guwi ee ugu dambeeyey ama sagaalkii guwi ugu dambeeyey soomaaliya waxa ay yeesheen xidhiidh weyn iyadoo dalka eritrea uu soomaaliya u tababaray ciidan gaadhayo shan iyo toban kun oo askari madaxweynaha ayaa sidoo kale xasan sheekh maxamuud iyo kan eritrea siyaas hafaweerke ayaa waxay ka wadaadeen xidhiidhka guunka ee labada dal u dhexeeya iskaashiga iyo ahmiyadda dagaalka lagula jiro kooxaha ka dagaalama soomaaliya ayaa lagu yidhi war ka soo baxay villa soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dhigiisa dalka eritrea mudane asiyaas afwerki oo kulandaceed ku yeeshay magaalada beijing ee dalka shiinaha ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal ee ku qotoban dhinacyada iskaashiga amniga dhaqaalaha gobolka iyadoo la xoojinayo ahmiyadda iskaashiga dagaalka lagula jiro argagixisada ayaa lagu yidhi warka ay baahisay villa soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la rajeynayaa in madaxda kala duwan ee afrika ee ka qaybgalaya shirkaas uu la kulmo madaxweynaha arinada ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa sidoo kale isaguna gaadhay dalkaasi ka masar ayaa gaadhay madax badan ayaana ku kulmaysa shiinaha
duqeymo lala eegtay fariismo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduudda shabeellaha dhexe ayay fuliyeen ciidanka dowladda iyo saaxiibada sida gaarka u taageera dowladda soomaaliya duqeymahan ayaa waxay ka dhaceen deegaano hoos yimaada degmada rumurgood iyo qeybo ka mid a xadka ay wada wadaagaan gobolka shabeellaha dhexe ee galguduud sidoo kalena duqeymaha ayaa la sheegay in iyagu ay ka dhaceen qeybo ka mid ah fariisdeegaano hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galguduud dadka deegaanka ayaa xalay sheegay inay maqlayeen diriyanka madaafiicdan aad ku xoogan oo laga maqlay qeybo ka mid ah degmada ceeldheer ee gobolka galguduuda afhayeenka howlgallada ciidanka militariga soomaaliyeed ayaa warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay in howlgalkan xalay saqdhexe fiidkii uu ka dhacay qeybo ka mid a deegaano hoos yimaada degmada rumurgood ee gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale deegaano hoos yimaada degmada ceeldheer ee gobolka galgaduuda
degmada ruurguud ee shabeellada dhexe iyo degmada ceellaar ee gobolka galgaduud daysamada ay ku lahaayeen khawaariij alhabaab ay ka abaabulayeen gaadmada ciidanka iyo in ciidanka u naafeeyaan ayaa ayagii lagu naafeeyey duqeymahaas ayaa daba socda howlgal xala saq dhexa xooga ka dhacay deegaanka deegaanada habeen hore ka dhacan ee deegaanada masaajid zaluule iyo meel la yidhaahdo rayda boore oo hoos tagta degmada ruurguud warar kala duwan ayaa soo baxaya laakiin si dhab ah ayaa u xaqiijinaynaa laakiin khasaare ba-an ayaa gaara isugu jira dhimashaya dhaawac halkaasi waa lagu burburiyey ayeen oo waxyaaha ay ka fikirayeen dhibaateynta shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya ayay ahaayeen ayay ahayd ayaga ayaana lagu dhibaateeyey maya maya maya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa meesha ku baxay ayaga ayaan ka warsugeynaa ka warsugeynaa khasaaraha ay halkaas ay ku arkeen iyo dhaawacyada laakiin dadka deegaanka waxay noo sheegeen in jab weyn ku gaara khawaariijta alhabaab halkaasigana xooha ayagoo isku aruurinaayo qorsheynaayo inay dhagar u maleegaan in ayaga dhagartooda ilahay uu ku celshay ilahay anaa u mahadinaynaa
afhayeenka howlgallada ciidanka militariga soomaaliyeed oo ka hadlayay duqeymo xalay fiidka ka dhacay qeybo ka mid ah gobolada galgaduud shabeellaha hoose shabeellaha dhexe oo ay fuliyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa xoogga dalka isticmaalaya diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo saaxiibada beesha caalamka ah ayaa la sheegay in lagu beegsaday fariisimo dagaalamayaasha al-shabaab ee ay ku lahaayeen xadka magaalooyin xadka qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe ee galgaduuda
markana haddeenu miloosano dhankaasi iyo galgaduud wararka kala duwan ee inaga soo gaadhaya galgaduud ayaa waxay tibaaxayaan in khasaare kala duwan ka dhashay dagaal beeleed dib uga qarxay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya kaasi oo dhaliyay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashay iyo dhaawac badi gobolada dalka gaar ahaan galgaduud iyo sidoo kale gobolka mudug ayaa waxaa kusoo noqnoqday in ay istiraan dad soomaaliyeed oo ood wadaaga daaqsin wadaaga xigta ah oo dadhashay dagaalkan oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa si gaara uga dhacay deegaanka beli sanyoone oo u dhexeeya magaalooyinka caabud waaqiyo cadaado waxaana uu soo gaaray dagaalkani uu sababay khasaare aada u tiro badan sida ay wararku tibaaxayaan siday xogtu teegaso oo warbaahintu heshay ugu yaraan toban qof ayaa ku dhaawacmay halka in ka badan shan iyo toban qofna ay ku geeriyoodeen wararka ayaa intaasi ku daraya in beelaha dagaalamay ay isku haystaan dhul bannaan oo ku yaala halkaasi badina tan iyo markii uu burburay qarankii firka weynaa ee soomaaliya ee sida weyn uga cabsan jiray beelaha soomaaliyeed iyagaa hubka isku qaatay in badan oo ka midana iyaga dhexdooda diriro oo islaayo isku maaday
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa daahfuray istaraatiijiyadda ahaa dibudejin loogu sameynayo in ka badan hal milyan oo qofood iyagu dib loogu celinaya deegaanadoodii ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare ay weeliyaan wasiirka arrimaha gudaha iyo weliba wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka wasiirka wasaaradda qorsheynta ayaa looga laga hadlayaa kulankan sidii xalka waara looga heli laha hal milyan oo qofood oo barakacayaal ah looguna sameyn doono dibudegaameyn degaamadii ay kasoo hayaameen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ay weeliyeen qaar ka mid a xukuumadda ayaa sidoo kale diradda lagu saari doonaa kulankan inta uu socdo islamarkaana shirkanu noqon doono shir qaran oo ay daafurtay wasaaradda qorshaha wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda soomaaliya ayaa looga hadli doonaa dhibaatooyinka dadka barakacayaasha ay ku haysta qeybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa laga yaaba inu khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu ka jeeda halkaas uu kaga hadli doono xaaladda dadka barakacayaasha ay ku haysta gudaha dalka soomaaliya
saaxiibayaal warka dibadda haddaanu milicsano sheeg weynaha u dhexeeya dalka shiinaha iyo sidoo kale wadamada afrika ayaa saacdaha soo socda ka furmaya caasimada dalkaasi ee beijin shiinaha ayaana doorkan martigelinaya xaalada geeska oo ay aada u kaxsan tahay shirkan wadamada afrika waxaa bogcad ku kulmaya madaxweynayaasha dalka masar soomaaliya etoobiya oo hadda hirdankii ugu weynaa ka dhexeeyo ilaa iyo haddana lama oga in ay soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya halkaas ku wada hadli doonaan oo ay kulan daceed yoolan doonaan masar ayaa iyaduna imanaysa laba kun shan iyo labaatan ciidamada cusub ee nabadaalinta loogu yeedho oo imanaya soomaaliya ay qeyb ka noqonayaan dad badan ayaa si weyn u diidan etoobiya waxay ka mid tahay dowladaha dariska ah ee ganafka ku daruuray inay masar timaado waxayna ku tilmaameen inay amnigooga halis ku tahay etoobiya waxa ay sheegtay inayna marnaba dooneynin inay lagu soo daro ciidanka admis oo aan lagala tashan karin islamarkaasina aan lagu soo dari karin ciidamada admis ee magaca cusub laga bedeli doono laba kun shan iyo labaatan kuwaasoo dib ugu howlgeli doono dalka
daana warkii duhurnimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda dalsan akhyaartana dhagaysanaysaa ee wanageyntaan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel